wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan ku saabsan nabadda iyo isdhexgalka bulshada kaas oo loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ah deegaanka qaamqaam wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juraad oo markii kulanku soo idlaaday warbaahinta la hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda kulanka ay la qaadatay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka qaamqaam ayadoona bulshada deegaankaasi ku bogaadisay sida ay uga qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada dadka qaamqaam jooga oo degan dad isku tashtay go-aan leh nabadda ka shaqeeya ismaqla dad sharaf leh ah aanan tafaraaruq iyo qabiil iyo uqudad midna aysan ku jirin inta yareedoo aad gurmadka idinkugu joognay baan fahanay waxa aad tihiin saas darteed maanta inaan maaragtay waxaan soo abaabulay marka ugu horreysay in loo sameeyo haweenka tuulada qaamqaam xarun ay ay maaragtay ay ku tashadaan oo iskugu yimaadaan inaan ka dhisnay marka ugu horreyso oon soo abaabulnay taas waxaa maa ku soo xigtay inaan haddana isdhexgalka bulshada degmadii kismaayo ood hoos tegayseen odayaasheedii iyo haweenkii inaan idiin keeno ood maanta maaragtay wada tashataan ood wax kala faa'iidaysataanoo isbarataan nabadda sidii looga shaqeeyana aad maaragtay isku xirnaataan telefoonada aad kala qaadataan waxaa la yidhi war la helaa talo la helaa inaad maanta telefoonada kala qorataan wax alla wixii warbixin ah oo ka jira tuuladan ka jira iyo wixii magaalada ka jira in aad dhex iska waraysataanoo aad siisaan maxay ahaydee warbixinta maalin walba nabadda waxay hooyo u tahay horumarka ee bili-aadanka inaan nabadda ka wada shaqayno meel waxaa degan tihiin maxay ahayde isku xirta jamaama iyo isku xirta maxay ahayde magaaladii kismaayo xog weyn baa lidinka rabaa webigii baad saaran tihiin beerihii baa maxay ahayde aad falanaysaan webigii baad maxay ahayde labada dhinac uga gudbaysaan inaad la shaqaysaan dowladda jubbaland oo ciidamada la shaqaysaan oo aad nabadda sugtaan oo dadka idiin imaanaya intaad si fiican usoo dhawaysaan markay idin arkaan inay colaad iidan qabin dhibaato lidinku haynin canshuur dheeraada lidinka qaadaynin caruurtiina aan lidinka aruursanaynin dugsiyada qur-aanka idiin furan yihiin waxbarashadii aad haysataan nabad iyo caafimaad aad ku joogtaan waa lidinku soo dayanayaa annaga maanta waxaan u taagannahay inay qaamqaam horseed ka noqoto maxay ahaydee nabadda nabadda inaad horseed ka noqotaan ilaa jamaama ilaa tuulooyinka webiga ku teexsan oo dhan inuu warka aad gaarsiisaan wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maalmahani deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka waday wacyigelin loo qabanayo bulshada degan deegaanada qaamqaam bulaguduud yoontooy iyo kuwa kale